Kaaminima ee oo diyaariyey Maxamed ee bare Hilowle Maxamed Jaceelow.
mahsanid ibraahim bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal amiin faylaa ka dhawaada warkaan amiinba idaacadda raadiyo baydhaba qodobada amiinimo unsu warkaanka dhiigi doonta imabaa ku mid ahaa wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo hay-adda a c f oo ballanqaad sameeya ciidamada amisom oo baa-e deeqa ka wareejiyey guddiga barakacayaasha koonfur galbeed mas-uuliyiin ka tirsan maamulka shabeellada hoose oo booqday deegaanka shalambooda wasaaradda ganacsiga iyo yemenba ku shartay qaybo ku mid a qabiyo qoraalka is-afgoradka ganacsiga indhexay soomaaliya iyo uganda wasiirka warfaafinta oo kulan la qaaday safiirka etoobiya ee soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adda dhaqaalaha adduunka oo ku wada hadlay arrimo muhiime gudoomiyaha gobolka banaadir oo degniin hasaari dowladda soomaaliya iyo sacuudiga oo ku wada hadlay ridanfurowka xarunta safaaradda soomaaliya wasiirka caafimaadka oo goobjoog waxay tahay xilwareejinta agaasimaha guud ee wasaaradda wasaaradda caafimaadka oo xaqiijiday in labaatan kow qof oo cusub ku faysleen fayraska korona ardayda kuliyadda saxaafadda oo aqoon kororsi inseedii madaxtooyada qaranka puntland oo amar tahay in imtixaanka somalilan lagu roojiyay gobolada sanaaga beela caalamka oo ku hadlay doorashadii kudhida somalilan akhbaaraadka miinimunume baa ku mid ahaa degniin loglaha ku saari xaaladda ku teegan gobolka tigreega waa xamiidnimo talaada uu arbaaniya hooyda taaradan iyo kabeeganta siyeedka bala lihaad ee lamada kun labaatiyo kowda taasna ma baahna qodobada warkaan ahaan inka door karoona hatan indhas diyaarayayogiyo faahfaahsana xamiin fere dhegeystayaal qodobkan koreya miinimadan warkaanayma bowse ee ah wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adda a c f oo ballanqaadan sameeya xarumaha iyo markaasay gacanta ka hayta wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed sada faahfaahinta warkuninka si amaqaada waryaheena cabdirashiid ismaaciil abuukara wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed cusmaane jiidow oo ay weheliyeen wakiilo ka socday hay-adda a c f ayaa maanta si wadajir ah waxay u kormeereen cisbitalka bayaw oo ah cisbitalka labaad ee magaalada tambaydhabo ujeeddada kormeerka mas-uuliyiintan ayaa ahaa ogaanshiyaha baahiyaha ka jira cisbitalkaasi si wasaaradda iyo hay-adda a c f ay isaga kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa wax kasta oo xilligan cisbitalka u baahan yahay qaybaha cisbitalkan uu ka kooban yahay ayaa si wada jir ah waxay u kormeereen mas-uuliyiintan iyagoona warbixinno ka dhegaystay maamulka cisbitalka iyo dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda a c f ayaa ballan qaaday in cisbitalka bayhaw la ballaarin doono si bukaanada tirada badan ee yimaada maalin kasta ay u heli lahaayeen adeegyo ay ku qanci karaan cisbitaalka bayhaw ayaa ah midka labaad ee ugu weyn koonfur galbeed soomaaliya waxaana gacanta ku haysa wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya waxaana loogu adeegaa bukaano badan oo ka kala imaada degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed cusmaane jiidow wasiir ku-xigeenka wasaaradda cusmaan cabdi muuse agaasimaha guud doctor xuseen maxamed daahir iyo qaar ka mid ah agaasimi waaxeedyada wasaaraddaasi ayaa maanta xafiiska wasaaradda caafimaadka waxay kulan ay kula qaateen mas-uuliyiin ka socday hay-adda a c f mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka wadashaqeyneed ee u dhexeeya wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda a c f waxaana sidoo kale ay ka wada hadleen tayaynta iyo kor u qaadista adeegyada ay bixiyaan xarumaha caafimaad ee ay maamusho wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ee ku yaala degmooyinka gobolada koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiintan ka socday hay-adda a c f ayaa dhankooda waxay ballan qaadeen in wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ay kala shaqayn doonaan sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka ee ay bixiso wasaaradda si bulshada ku nool koonfur galbeed soomaaliya ay u helaan adeegyo hufan oo dhanka caafimaadka ah
mahadsanid cabdirashiid ciidamada amisom yamiba deeqraashi ee deeq wareejiyana guddiga barakacayaasha koonfur galbeed sida faahfaahinta warkuninkasi ambaqada waryaheena cabdulaahi salaad aadan
ciidamada howlgalka amisom ee kasugan magaalada baydhabo ee gobolka baay yaa geegka waliba ku wareejiyana guddiga barakacayaasha koonfur galbeed deeqan iskajartir haashiin iyo macaawin shal duwan guddiga barakacayaasha koonfur galbeed oo dadaalanka jara sidii dadka barakacayaasha ah ku barakacay deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oon hela lahayn reedinjajin iyo weliba gargaar deg deg e iyo weliba ciidamada amisom ee kasugan magaalada baydhabo gaar ahaan qaybta saddexaad iyoon gudbiyana baahiyaha xilligan iyo ladaala dhacahayeen dadka barakacayaasha ee kasugan magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada amisom oo si degdeg ahan ku jawaabay codsigii iyoon gudbiyan guddiga barakacayaasha koonfur galbeed iyo geeg waliba iyo deegan iskajartir heshiin iyo macaawino shalduun waliba iyo ku wareejeena gudoomiyaha guddiga barakacayaasha koonfur galbeed gudoomiyaha guddiga barakacayaasha koonfur galbeed soomaaliya iyo kula wareegay ciidamada amisom qaybta saddexaad deegdii hodeersyen xaflad kooban oo laku wareejiyay deeqdan iyo weliba ku qeyb galay saraakiil ciidan guddiga barakacayaasha koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiil ku socotay ciidamada amisom ee qaybta saddexaad gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha koonfur galbeed cabdiqaadir cali maxamed yaa ciidamada amisom ku mahadnagay deeqdii hadeersyen wusoona sheegayna sideenka dhaqsiyaha badan longdeersii doona deeqdan dadka xilligan dhibaatooyinkii shalduwanka haysata kaamamka kayaala duleedka baydhabo qoladan amisom haliwareejidi waliniska jirta raashiin iyo agab kale baahida horta eedaan wiinta wala la helowna eedaan xadidinahin inkastoo habraacuna aan raaca doona kaasoo una anka raacana qaabka una walaha ka xuladaana oo ah dadka anka liidada ama anka tabar daran iyagoo dhammaantiyo liidadaan haddana siisha liidadaan sida curyaanka dhagoolkaha gale ciyaalka agoontaha qoyskiyaha gale oo oday aan roogna marka wali una baahidan wali daboolase wal may helna wala la helaya ku rom wal yarna wal ibira ku fayliye macnaa baahidan wali daboolase boqolkiiba boqol hoon daboolna kolley xaddii oo hadda aan boqolley insaaraan yee daboole walna wal ku taraayaan meel oo ibir haytina buuyayaan cabdulaahi deg raadiyo baydhabo magaalada baydhabo mahadsaned cabdulaahi salaada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka shabeellada hoose yamiba iyo booqdana deegaanka shalambood iyo oona markaasay meelaasay ciidamada ka howlgalaasa dhiirigelin samaysada faahfaahinta warkuninka sii fiiriyow weliyaheena maxamed cabdiraxmaan cali mas-uuliyiin ka tirsan maamulka shabeellada hoose oo ay hogaaminayeen gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda shabeellada hoose yaasiin maxamed bashiir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa maanta neef geel ah oo dhiirigelin ah u geeyey ciidamo ku sugan deegaanka shalambood ee gobolka shabeellada hoose ugu horeyn taliyaha ciidamada deegaanka shalambood oo warbaahinta la hadlay ayaa si gaar ah uga mahadceliyey maamulka shabeellada hoose mar waliba siday u garab taagan yihiin una dhiirigelinayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed
weynaynaa deeqda geela ee aad noo keenteen cadowgana ulbaariya habeen reeganaan u ahay idinkuna waan ugu garab siideen saas ayaan idinkaga wareejinay neefka geelaha ee aad noo keenteen ciidankana saasaa lagu qala hadii lahayd waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay nuur cismaan raage oo ah gudoomiyaha deegaanka shalambood iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada marka xasan aadan maxamed waxaana sidoo kale ayaguna u mahadceliyeen mas-uuliyiinta maamulka shabeellada hoose marka koowaad ilaahay baan u mahad celinayaa marka labaadna waxaan u mahad celinayaa madaxda noo timid oo labada maalmood su dheeray nagu soo laabatay uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir cabdulqaadir hogaaminayo ku-xigeenadiisa waxaan ka mahad celinaynaa marka koowaad iyo marka labaadba waxaan ka mahad celinaynaa geela deeqda ah oy ciidanka ugu deeqeen waxay u dhigantaa iyadoo shalaangoodoo dhan loogu deeqay sababtu waxaa weeye ciidankii ammaanka magaalada sugayay nawaaxigeeda ayay u deeqeen safarkanaguna heshiis wuxuu ahaa inaan wareejinno geel oo maalin dhaweyd ballan qaaday guddoomiyaha gobolku inuu ciidanka degan shalaanbood oo u qali doono maasha allah geela saaka daafkaas geelaha saaka wareejinay waxaana wakiil ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka sidoo kale waxaa garabkaiga taagan gudoomiyihii deegaanka iyo dhammaan saraakiishii gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda shabeellada hoose iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose oo iyagana ka mid ahaa mas-uuliyiintii maanta ciidamada booqashada dhiirigelinta u sameeyey ayaa ugu dambayntii halkaasi kula hadlay warbaahinta waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in ciidanka la dhiirigeliyo sidoo kalena ciidanka kula dardaarmay in ay howlaha amniga kordhiyaan
maanta waxaa u nimid ciidamada degan xarunta shalaanbood oo xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdamaad gutada lixaad dhulka labaatanaad horintiisa horintiisa talinta tariska ayaan maanta u nimid waxaan inaan ku wareejino neef neef neef neef geel ah oo muxuu ahaa uu soo amray gubernatooraha gobolku insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay iyaguna naga guddoomi doonaan aad iyo aadaan muxuu ahaa waxaan rabnaa inaan ciidamada qalabka sida ama ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inaan u dhiirigelino si ay muxuu ahaa cadowga ula dagaalamaan waxaan maanta soo gaarnay deegaanka shaqabood oo hoos yimaaday degmada marka waxaa deeq aan wakiil uguna u ahay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidiyo oo loogu talgalay geelkaas ciidanka degan ee shalanbood oo har iyo habeen u taagan difaaca dalkooda maasha allah geel keliya ma naga mudnee waxaa naga waxay naga mudiyiin garab istaag mar walba in la garab istaago oo ciidanka mar walba oo tuuta ku degan oo naftooda ka hormarsiinaya nafta shacabka maasha allah geel keliya ma naga mudno waxay naga mudayiin mar walba laga warqabo oo la garab istaago booqashadan iyo dhiirigelintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo dhowaan ay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka shabeellada hoose ay booqasho ku tegeen deegaanka shalambood ee gobolka shabeellada hoose
mahadsanid maxamed cabdiraxmaan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane khaliifa cabdi cumar iyo shir gudoomiye kulonlan ku hadal ayay qabiy qoraalka is afgorodka iskaashiga ganacsi ee dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya ee jamhuuriyadda uganda wasiirka himad adlaku oo dhegeysadii warbixinaha iyo hadiyaariyeen qaar kumid a agaasimiyaalka agaasimi waxaadiyaha wasaaradda kaasi oo ka saabsanayay qabiy qoraalka is afgaradka iskaashiga ganacsi ee dhexeeya lamada dala kulankayamayba kulankiyamayba usa ahmiyad weyn an leeyaha horumarinta ganacsiga dalka iyo ballaarinta suuqyada ganacsiga soomaaliya ndhofias wal soo saarshe wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya kulan la qaadiyey safiirka etoobiyan fidhi soomaaliya sida faahfaahinta war kuninka firiyaw hasan aadan khayra cumar maxamuud maxamed umar finish gudoomiyaha
wasiirka warfaafinta qaranka cusmaan cabukar dube yamayba xarunta wasaaradda usax ka dhowaayay safiirka etoobiya aan qaabilsan soomaaliya cabdifataax sheekh cabdulaahi oo dhowaan warqadaha danjirinimo ku gudoomi madaxweynaha soomaaliya wasiirka iyo safiirka oo weheliyaayeen agaasimo waaxeedada warbaahinta oyo booqdeen raadiyow muqdisho telefishinka qaranka keydka cajaladaha wargeyska iyo wakaaladda wararka qaranka oo eemeylo wargelinta iyo wacyigelinta liigmaryaw bulshada wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska qaranka cusmaan cabukar dube ayaa sheegay ini danjiraha usax ka dhowayo dalka soomaaliya waana ku rajeeyahaye xiriir fayle oo andhexay lamada dal ambasadar cabdifataax waxaanu u rajeynay shaqadiisa inuu noqoto shaqo wanaagsan isu soo dhoweynta labada dal iyo dadka walaalaha ee dariska ah ee etoobiya iyo soomaaliya inay noqdaan dad nabad ku wada noolaada waxaanu u rajeynay shaqo wanaagsan intuu xilkiisa gudanayo waxaa kale oo uu indhihiisa ku soo arkay daaxadda wasaaradda warfaafinta iyo qaybaheeda kala duwan iyo taariikhdeeda qaybta keydka cajaladaha istuudiyayaasha xafiisyada runtii waa u mahad celinaynaa safiirka lufta ugu horreysay oo halkan soo dhigay waxaananu rajayn doonaa in xiriir fiican uu dhex mari doono wasaaradaha qaybaha warfaafinta ee etoobiya iyo soomaaliya qaybaha dalxiiska qaybaha dhaqanka qaybaha tababarada qaybaha tiifiyada waxaasoo dhan mustaqbalka een inuu u noqon doono een asaas kormeerkan uu maanta ku yimi safiirka een waddanka etoobiya u jooga soomaaliya safiirka etoobiya aan fadhiya muqdisho danjire cabdifataax yaa bogaadiyey horumarka wasaaradda iyo ku tallaabsatay maybaanu use sheegay ini usafadahay iskaaladow dalxiis iyo weliba madi dhaqan ooya weeldhado doonaan soomaaliya etoobiya wasaaraddan eh, warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo wasaaradda kale ee eh, dhaqanka iyo dalxiiska ee ciyaaraha dalka etoobiya wada shaqayn dhow loo sameeyo islamarkaasna eh, dhinacyada isweydaarsiga iyo dhinacyada kale ee la xidhiira iskaashiga guud baynaan ka shaqayn doono runtii waxaan aad iyo aad aan ugu bogay eh, si muddo yaroo kooban eh, isbeddelka maaragtay eh, dhanka eh, wasaaradda eh, laga sameeyey taas runtii waxa weeyaan mid maradoon ah kadib eh, eh, wasiirku intuu muddadii uu xilka hayay waxay muujinaysaa eh, aqoonta eh, uu shaksi u leeyahay inay wax weyn ka bedelayso eh, guud ahaan eh, habsami socodka howlaha eh, wasaaradda mar labaad waxaan jecelahay eh, mudan wasiir eh, wasiir cismaan in eh, aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca jamhuuriyadda federaalka eh, dimuqraadiga federaalka etoobiya aan kaaga mahad celiyo sida wanaagsan ee walaaltinimada ku dheerantaada ii soo dhaweysay
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle iyo geeka aalada fogaan aragga uskashir gudoomiye kulan bille ee ooya weeldhadaan guddiga maamul wanaaga maaliyadda kaasi oo diiradda laga saaraya ridan habeeyowka maamulka iyo maaliyadda dowladda maybaaniga kashir gudoomiyey kulankii bilahahaya guddiga maamul wanaaga maaliyadda ooy kamidaysanyiin dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha dhaqaalaha adduunka maybaana geeka inkamaha inkamahad nkumahadnaqay nku qeybgalay erow aalada reedan habeewka maamulka maaliyadda dowladda iyo meleylaha kale ee muhiimkan ah sida habka kandaraasyada iibka qaranka iyo heliisyada dowladda iyo lagalaasa yeeri wasiir bayle wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale iyo miba usan mahadnaqay hay-adowgiya ku qeybgalay shirka waan miba usan ka horeyn usa wasaxiib xafiiska madawaana anku horeeyaan ero xafiiska madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasaaradda batareelka bangiga adduunka ee i m f ta bangiga dhexe soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filesh iyo digniinka ku saare qashinka lagadeediya u meelo markaasi dalxiis kalinsadaowsada faahfaahinta warkuniga sii fiiriya waryaheena ibraahim aadan dhuubow cumar maxamuud maxamed umar finis gudoomiyaha gobolka banaadir ee waliba usgeega kormeer usakaseeda ta carabo ee degmada shangaani walibana usa sheegay intiisoo goobtaasay iyo naqati goobo dadkiyo ka shabaayana qashin fara badan taasi yeeshee nasa qadaro caafimaad daro gudoomiyahayaa waliba usa sheegay intiisu qobo gaariya bulshadiyo ka shibaayana khashanyo eta goobagiyo ka faana lahayen seeda lahaaye dalxiis taasiye mas-uuliyadda gobolka banaadir iyo marnaba nindulu qaadada doonna gudoomiyaha gobolka banaadir ee waana doqa magaalada muqdisho umar maxamuud maxamed umar finish waliba usa bulshadan ka digay intiyo khashankiyo ka shibaayan goobo qaar ee magaalada waxyaabaya dhibaatayaasa bilicda magaalada muqdisho hadalka gudoomiyaha gobolka banaadir ee waana doqa magaalada muqdisho maxamuud maxamed umar finis waliba yahaka aadase helo goobo qaar ee magaalada muqdisho dadkiyo ka shabaayana oo yeesheenayaan nadaafadaro baasan mahadsanid ibraahim magaalada muqdisho ee caasimada dalka yimiba geeko talaado ah laha hadeeray wafdo ku socday wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada sacuudi carabiya iyo oona si weyn lahan ka dhawaayay magaalada wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdicabdixakiin xasan ashkir yamiba la kulmay wafdoga ku socday wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada sacuudi carabiya ee dalka kooya wasiir dowlaha iyo wafdaga yamiba ay ku wada hadleen arrimo shal duwan iyo ku midayeen xoojinta xiriirka wanaagsan iskaaladowka ku dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sacuudi carabi kaasi oo ka saraysan dhinacyo shal duwan lamada dhinacyo kulanka iyo si gaarayo diiraddan ka saarayna reed sidii reedlanka furo lahay safaaradda dowladda federaalk soomaaliya kaleta dalka sacuudiya iyadoona lisgoradii ku shaqeeya ukreedan furo ka xarunta safaaradda wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor fosiya abikar nuur ogeeka goobjoog waxaay tahay xaflad xilwareejinta agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka kaasoo lakakobadii xarunta wasaaradda ee magaalada muqdisho munaasabadda xilwareejinta yamibaa kalo goobjoog hayay wasiir ku-xigeenka caafimaadka doctor axmed xuseen macalin iyo mas-uuliyiin ku socotay xafiisyada madaxweynaha hantidhowrka qaranka guddiga qaranka iyo shaqaalaha rayidka agaasima waaxeedyada wasaaradda caafimaadka madaxda isbitaalka dowladda iyo haangaar kalinliya wasiirka caafimaadka yamiba si rasmiya xilka ankishal wareejiday kusimaha kusimihii hore xilka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka haaye mudane maxamed cabdiqaadir xirsi iyo agaasimaha guud ee xilka la wareegay doctor cabdinaasir mukhtaar ibraahim waanamiba madaxda iyo shaqaalaha iyo ku dalbatay inayo si hufan iyo la shaqeeyaan agaasimaha cusuba dhinaga kale wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwafoosiye abikar nuur yamaba warbaahinta maalinlaha ee covid sagaal sheegtay in fayraska corona ay kufaaysadeen labaati kow qof oo cusub labaati afartii saa ee laha dhaafi taasi iyo tirada guud ee dadka faaysatiya kadhakaasa likun sagaal boqol siyeetii shan qof marwafoosiye abikar yamiba sidoo kale caddeeytay in la diiwaangeliyey in la diiwaangeliya siyeed xaalada oo cusub oo covid sagaal ee iyo shal rugan puntland shan iyo gobolka banaadir sada taasoo tirada guud xaalada dalka lagu diiwaangeliyay kadhakaasa toban afar kun todoba boqol toddobaati ili bukaanada cusub todoba kumid eh maybwaha rigo halna balaango majarta bukaan angeeriyodi covid sagaal waan maba tirada guud dadka dhimidaya cudurka iyo kadhakaase todoba boqol toddobaati sade kofa marwafoosiya abikar yamibaya bulshada ku cosatay inay qaadadan talooyinka caafimaadka ee laku helahayo khubarada caafimaadka oo ka takhasusay iyo wicigelinta kale ee bulshada oo laga ogeysiya khatarta cudurka usadadka anshaana kora iyo ona qaadadayan talaaka cudurka oo laku helo kora isbitaalka martiin ee gobolka banaadir madaxtooyada qaranka yamibaageekan fididay booqasho aqoon kororsiya ardayda ka tirsan kuliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee ka jaraan sanadkii dambeeyey walbarashadii heerka koowaad ee jaamacadda agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xaashi agaasime ku-xigeenka waaxda mudane maxamuud bashiir jaamac iyo madaxda xiriirka warbaahinta mudane cabdirasaaq jaamac cilmi balaaga yamiba ardayda iyo hakadhawaayana madaxtooyada qaranka gaar ahaan qeybta ka shaqeeya waaxda warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta agaasime ku-xigeenka warfaafinta madaxtooyada yamiba dhowaan yamiba usaxdhawaayo kureed ardayda la wadaagay warbixin ka saabsan shaqada waaxda warfaafinta iyo qeybaha ka koobanta warmiba uusan xusay muhiimadda ardayda baradaasi saxaafaddii in lata iniyo faham buuhdiyo kulahaadan habka iyo in shaqeeyasa hay-adda warfaafinta dowladda sidoo kale agaasimaha sidoo kale agaasimaha agaasimaha warfaafinta madaxtooyada jamhuuriyadda mudane cabdirashiid maxamed xaashi yan mahadnagey wasaaradda warfaafinta doorkiya sidai ardayda aan ballan qaadin in xafiiska warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka iyo indiyaariya doonaan qorshahan iska jara tababar la siiyo ardayda si lanka caawi inay aqoontiyo ficil bedelan iyo sidii hay-adaha dowladda iyo an ku faa'idaysada lahaayeen waarmaba kale uusa kala dardaarmay ardayda inay ka dhabayaan hamisho ayo un hayaan horumarinta dalsho dhansho ardayda kuliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda yamiba kulanka iyo ku hadalaya yamiba agaasimaha warfaafinta madaxtooyada iyo ansharaxina heerka iyo marahayan iyo sida yaan ku go-anta in si hagar lacangayo nkashaqeyan kashaqeeyi doonaan dalsho warmiba mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo maamulka jaamacadda ummadda iyo nkumahadnageena in sanada iyo barkii dambeeye fursadan siyaayeen in tababar shaqeeyo ku helaan warbaahinta qaranka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowlad goboleedka puntland yaa shaaciday inay roojiyaasa qorshaha somalilan qorshe somalilan ka fadahayta inay intixaamka iskuulada ka sameyta gobolada sanaag iyo highland qoraale iyo xakubaya fiiska wasiirka waxbarashada puntland cabdulaahi maxamed xasan yamaba ka sheegay in mas-uuliyiinta puntland ka magacawday gobolada sanaag iyo highland laka amaraw inayo roojiyaan in somalilan intixaam iyo ku qaad lamadaasi gobol iyo ona fuliyaan marka wasiirka sidoo kale qoraalka wasiirka waxbarashada puntland yamabal kama hadnagay shacabka ka nool lamada gobol sanaag iyo highland sidayo an ka shaqeeyaan hirgelinta nidaamka walbarasho ee puntland islamarkaasna dhowaan la dhammaystiro doona baahiyaha walbarasho ee ka jara deegaanadaas beelaha caalamka yamib ayaa dhawaaytay doorashadii soddon iyo kowdii meey ee kudhiyadii somalilan iyo oona sheegan in iyo kudhiyan iyo kadhabeeyan ballanqaadkii doorasho doorashooyinka geedi socodka ee ku qeybgalka siyaasadda iyo xoojinta dimuqraadiyadda saaxiibada caalamka yamib ayuu hambaliya in shacabka somalilan saaxiibada iyo saaxii ee xisaab xisbiyada siyaasadda guddiyada doorashooyinka qaran ee iyo hay-adaha kale ee dowladda ay dowladda sida wanaagsanayo on hirgeliyan doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka iyo habsame socodka doorashada la keenay war-saxaafadeed hakubahi xafiiska midooda yurub ee soomaaliya bayaanku yamaba laga sheegay in saaxiibada caalamka soomaalilan iyo ka dhawaayeen doorashada xubnaha beelaha la xeebsoociyo oo la dooraday golayaasha deegaanka iyo wakiilada laakiin yakuhunyin hoosu dhaca matalaada haweenka iyo onah iyo kabooriyan maamulka iyo xisbiyada somalilan inayo xaqiijiyaan doorka haweenka doorashooyinka mustaqbalka bayaanku yamiba sidoo kale laga sheegay in saaxiibada somalilan iyo kugo-onta sidii sii wadowga wadashaqeyn walku ool eh oo xiriirka xoojinta dimuqraadiyadda iyo taageerada doorashooyinka joogtada ee xeer xeerarka shala duwan iyo waqti shooko dhiyawa war-saxaafadeedku yamiba si wadajir ahaan saaray midowda yurub belgium denmark finland faransa germany ireland itaaliya iyo netherlands norway switzerland sweden iyo u k meel dhegeystayaal warkaasi kuladaletama idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo tan akhbaaraadka banaanka digniinayaha eero qayb kumida gobolka waqooyi ee itoobiya yamiba gerkanayo ansaarayana inaya kudhida abaara ciidan doran sadahay sheegtay hogayaha sidiisu sheegaya hogayaha qaramada midoobay antonio conteres digneena iyo hasaare yamiba uuse ka sheegaya hogayaha inay hata xaalada ay kusii darahayta waana keliya lambaany in lan kordhi lacagta iyadoona lakayaboha iyo fududeynta in gargaar deg dega lahaladeera gobolka waqooyi tigreega warabs intaas isku daray hogayaha inay hadda tillaabooyinkun la qaado dadweynaha inayo anka dhakanta nolol iyo geeri qaramada midoobey yamiba toddobaadkii horeye ka nagday digniin ka saabsan in macluumaad ee macluuli kun sagaal boqol sideetii afartii dalka iyo kudhii korta haddii iyo markaas xaalada antiya kusee iyo kasii socota mark lowag oo ah madaxa arrimaha bini-aadamada qaramada midoobey yamiba sheegay b b c-da in boqolaal boqolaal kun oo daddiiraw iyo hala boqolaal kolhorba ku wajahan xaaladda abaar ee gobolka tigreega kaasoo bilooyinkiin dambeeya ku socdeen dagaala gobolka tigreega yamiba uusa ku qaraxay dagaal bilii novembar labada kun iyo labaatankii markii ciidamada etoobiya iyo ka qaadeen milansay weerar dowladda etoobiya yamiba go-aansatay inay xukunka ee ku toorta xisbiga maamulaaya gobolka tigreeda t b l f kuriyada markii ciidamada xisbiga iyo weerareen saldhiga militariga oo ka sugnaayeen ciidamada federaalka todobaad toddobaadyada bilow toddobaad kun yamiba usaxa ku baxay dagaalo socda waa muddo jeysadii khasaara taasoo khasaare bileerin oo ku dhanee bini-aadanka iyo ku jeysadii gobolkaasi tigreega guud ahaan dhegeystayaal mabantaha ka gabagabeynay warkii hamiina meysan kuldaratan idaacadda raadiyo baydhaba warkama baxa saaray maxamed cabdiraxmaan ali ano maxamed bare ilowle sinadareersi ay dhanka farsamada bayn fadhiyaye ibraahim laki intii warkun warnimadan uu kulmanama basi ugu tabaanaya sidaasiyo nabadgelyo